wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hirshabelle ayaa magaalada beledweyne ka daafurtay tartan kubadda cagta ah oo ay ka qeybgalayaan dhalinyarada cuslaatay ee afarta xaafadood ee magaalada agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hirshabelle yuusuf cabdi faarax gudoomiyaha ururka dhalinyarada hirshabelle cabdirasaaq maxamed cabdulaahi gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka hiiraan maxamed cabdulaahi daahiye gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada beledweyne ismaaciil cali xasan iyo bahda sboortiska ayaa goobjoog ahaa furitaanka tartankan gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada beledweyne ismaaciil cali xasan ayaa ka waramaya ahmiyadda tartankan waxaan ugu dan leenahay isboortiskii horumarinteydii oo ka socday degmada beledweyne mid lamida waaye waxaana soo qabanqaabiyey wasiir maxamed cinti iyo wasaaradda dhammaan waa ugu mahad celinaya tartanka quruxda badan ay soo qabanqaabiyeen oo maarata maanta ka bilaabanayo degmada beledweyne khaasatan garoonka bulaxaabilah xaafadda xawataako galabta halkan waxaa ku dheelaya xaafadda buundaweyn iyo xaafadda xawataako hadduu ilaahay idmo waxaana rajaynaynaa insha allahu biri kulanka xiga inuu dhaco si maaragtay ay afarta xaafad aan u soo saarno dhallinyarada cuslaatay waxqabadkooda iyo tayadooda ayaan ugu dan leenahay waxayna ka mid tahay waxyaabihii aan qaban jirna horumarka lahayo degmada beledweyne ka socday waxaana rabnaa insha allahu inaan sii laba jibaarno maarata howlaha shaqada isboortiska aan u hayna degmada beledweyne gudoomiyaha ururka dhalinyarada hirshabelle cabdirasaaq maxamed cabdulaahi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hirshabelle yuusuf cabdi faarax ayaa si wadajir ah u bogaadiyey tartankan
kulankan isboortiga ee lagu daafuraayo garoonkan bulxaabley ee magaalada beledweyne waana waxaana soo qabanqaabiyey wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha dowladda hirshabelle mudane maxamed caynte waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inuu soo abaabulay gudoomiyaha isboortiga degmada beledweyne mudane ismaaciil sidaani annaga bahda dhallinyarada ahaan waa garab istaagsannahay tartan kastoo isboorti oo wasaaradda dhallinyaradu ay qabanayso runtiina waa ku faraxsannahay in dhallinyarada iyo weliba akhyaartii cuslaatayba in maaragtay tartan loo sameeyo si ciyaartooy maaragtay tayale loo soo saaro aad iyo aadaan usoo dhaweynaynaa kulankan gudoomiye ismaaciil sidaani waxaan leenahay shaqadaada sii laba jibaar wasiir maxamed cayinte in aadaad u mahadsantahay saa kulankan isboortiga afarta xaafadood aad usoo qabanqaabisay wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha oo kaashanaysa xiriirka kubadda cagta ee degmada beledweyne ayaa waxay soo qabanqaabisay kulankan oo tartanka ciyaaraha ah oo loogu gan leeyahay tartan saaxiibtinimo oo isdhexgal ah oo dhallinyarada inay maxaanku yidhahdaay ku kala warqaadaan xirfadoodii iyo maxaanku yidhahdaa tayadoodii ay ciyaartooyda lagu kala xushta loogu talagalay wasaaradda iyo xiriirka kubadda cagta ee degmada beledweyne waan kaga mahad celinayaa oo ugu horeeya maxaan ku yidhahdaa wasiirka wasaaradda iyo sidoo kale gudoomiyaha isboortiska degmada beledweyne mudane sidaani runtii tartankan waxaa loo qabanayaa afarta xaafad ee degmada beledweyne saakooda heresaanna waxaan ku yidhahdaa degmada beledweyne waxay tahay maxaan ku yidhahdaa waa hormuudkii degmooyinka gobolka hiiraan marka waxaan rabnaa inay dhallinyarada ayagana ay muujiyaan banooni wanaagsan oo maxaan ku yidhahdaa nabad ah oo isdhexgal ah oo maxaan ku yidhahdaa laga xulan karo ciyaartooy firfircoon iyo bosiishanada ay ku aadan yihiin laga xulan karo sidaa darteed marka waxaan rajaynayaa ka wasaarad ahaan inuu tartankan noogu dhammaado si nabadgelyo ah inuu noogu dhammaado ayaan rajaynaynaa hadduu ilaa yidhahdo intaas markaan ka soo gudbo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha waxay ka shaqaynaysaa horumarinta isboortiska ayay ka shaqaynaysaa sidoo kale waxay ka shaqaynaysaa horumarinta dhallinyarada meel walba ay joogaan sidaa darteed marka waxaan rabnaa inaan kaga digno qof walba oo mas-uul haya oo isboortis haya ama xil haya oo dhallinyaro ah ama qof walba oo dhallinyaro ah oo ciyaaro kubadda cagta ah inuu qalqalgeliyo maxaanku yidhahdaa horumarka ay wadda wasaaradda haddii waxyaabahaasoo kale mugdimugdigaasoo kale i yimaadaanna kolley waxaa waaye wasaaradda go-aan midaysan ayay ka qaadan doonta oo wasiirku ugu horreeyo mana laga yeeli doono qof maxaanku yidhahdaaye isagoo xil haayo oo inuu laga rabay inuu hormariyo dhallinyaradiisii inuu haddana maxaan ku yidhahdaa dib u celiyo lagama yeeli doono hadduu ilaa yidhahdo tartamada noocan oo kale ah ayaa kaalin ka qaadanayo horumarinta xirfadaha ciyaartooyda isdhexgalka bulshada iyo suurinta arrimaha la xiriiro qabyaaladda iyo tahriibka